dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee ka bilowday degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa ku wajahan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka jubbada dhexe iyadoona ciidamadii ugu badnaa oo laga soo qaaday degmada dhobley la gaarsiiyey degmadaasi si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka bilowday deegaanada jubbaland maxamed cabdulaahi cismaan maxamed amiin gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow ahna duqa degmadaasi ayaa sheegay in afmadow ay noqonayso halka laga hagi doono howlgallada ka dhankaahi al-shabaab
afmadow ay noqoto saldhigi soomaaliya waa magaalada hadda la jooga caasimada weyaan oo dowladdu ay degan tahay laakiin meesha hadda santarka ah oo gobolladoo dhan u dhexeyso waa afmadow kuna hagaagsan facewaji sareeye guuto ismaaciil saxardiid kaydsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta ee jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in maanta la joogo xilligii jubbaland ay la wareegi lahayd deegaanada ka maqan sida uu sheegay
cimrigayga inta ku dhiman intaan la dagaalamayo inaan ku dhintaan go'aansan tuutahanna maalinkan gashada waa taqaanaan ilaa bo'aali iyo jilib aan istaagana inaan siibo ma rabo maalinkan bo'aali iyo jilib jiigona wax kala noqonaya laakiin waxaa weeye waxaan rabnaa inaan cimriganaga inta ka dhiman aan gaarsiino dadka inay dawlad helaan deegaankooda ayagaa dhis horaa u dhimateen haddana inta dhiman inaad dhammaystirtaan oo aad u istaagtaan oo aad u diyaargarowdaan inaan iska qaadno ma aragtaaye degmadeenna jilib aan furanno teenna bo'aal aan furanno jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo hogaaminaya qorshaha howlgalka ka socda degmadaasi afmadow ayaa dhankiisa sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwo la doonayo in ay jubbaland kula wareegto deegaanada ka maqan ee ay gacanta ku hayaan al-shabaab howlgalkaas waxaan doonaynaa inaan iskaga sifayno nimankaas khawaariijta ah oo dadkeennii dhibaatada ku hayo ama miyi ha noqoto ama magaalo ha noqoto qofka ilaahay baa khalqay hal mar buu dhimanayaa ilaahay baaba nagu xukumay geerida waaba xukumannahayba haddaan marka mar xukumannahay inaan si xun ku noolaanno waxaa ka wanaagsan inaan si wanaagsan ku noolaanno dhowaanahan jubbaland waxay waday qorshayaal kala duwan iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo markaa ku wajahan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay xilligan ka taliyaan al-shabaab iyadoona ciidamadii ugu badnaa ay la wareegeen deegaano ka tirsan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana deegaanka janaac cabdalle oo lixdan kilomitir qiyaastii galbeedka magaalada kismaayo kaga beegan iyadoona jubbaland ay sheegtay in ay ciidamadii ugu badnaa isugu geenayaan degmada afmadow si ay ula wareegaan degmooyinka kale ee gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo